saxiibadaadu waa dhar kula socdo ku sahanahadiyo dharkala ku sirayo sunta ku walaaqo adiga uu ku sababe kala saar labado kala soocay kala saar labado kala soocay kala saar labado kala soocay kala saar labado kala soocay ayayno sinnaanine hayno kala sokeeyaan ayayno sinnaanine hayno kala sokeeyaan
kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada naga dhegaysanaysa ay meel walba aada joogtaan iyo sida maqalka raadiaha isna uu idiin soo gaarayaba waxaad kusoo dhowaataan barnaamijka dooda isbuuca oo toddobaadkiiba mar aad ka dhegaysataan raadiyaha isnaay jooba arshabeell ah dhexe soomaaliya waxaana barnaamijka idila socodsiinayo anigoo timacdee
saxiibadaadu waa dhar kula socdo suusan haadiyo dharkala ku siirayo sunta ku walaaqo adiga uu ku sababe
mar kale kusoo dhowaada barnaamijka dooda isbuuca toddobaadkan eebaha turwaale ka noqdo waxaan ku eegaynaa saameynta caafimaadka ay bulshada kala kulmaan xiliyada jiilaalka ama qorxeedka waxaana barnaamijka marti noogu ah mid ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgala magaalada jowhar dhallinyarada baratay caafimaadka iyo mid ka mid ah bulshada
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabto dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalk ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
waa hagaag fariinta intaas aynu kaaga gudubno ugu horeyn waxaan soo dhoweynayaa maxamed cabdi oo ka mid ah dhallinyarada aqoon-yahanada ee ku nool magaalada jowhar marka hore kusoo dhawow raadi haysanaay marka xigtaa maxay tahay saameynada caafimaadka ay bulshada kala kulmaan xiliyada jiilaalka ama qorxeedka waa mahadsantaha weriya timcadde waa sida aan wada ognahayba xiliyada jiilaalka ah ee waa xiliyada ugu daran ee dabeeluhu ay aad u badan yihiin runtii cudurro badanaa dilaacaya ee cuduradaasna waxaa kamid ah sida ee maxaa la dhihi jiray malariad oo kaleento inta badan waa waaye waxaad dareemi kartaa mar haddii dabeel timaado meelihii biyaha haraaga ay fadhiisteen wax dhan iskugu imaanayaan inta badanna waxaa laga imaanayaa tuulooyinka fogfogaay waxaa la waxaa la- lasoo wada aadayaa webiga jinkiis ayadoo markaas dadku ay raadinayaan waxay cabaan iyo maxaa la dhihi jiray eh, xoolahooda iyo dadkoodaba marka waxaad dareemi kartaa meelaha dhadhow oo een webiyaha iyo biyaha meelaha ku hareen oo kaleento xilliga jiilaalka ayaga laftigood some diseasea ka dilaaca oo ay kamid tahay bilarsiyada ay kamid tahay malariadii ay kamid tahay typhoidkii s- runtii markii uu jiilaalku dhaco inta badan dadku waxay soo aadaan meelaha ay ka helayaan biyaha sida webiga iyo meelaha u dhadhow Eh, waa dareemi kartaa hadda xilliga aan ku jirno webiga biyaha aad buu u yareeyey waxaa laga yaabaa marka meel yar oo biyo ku jiraan inay dhowr iyo toban qoys oo meel een, kala duwan ka kala yimid ay iskugu yimaadaan ayagoo markaas naftooda iyo xoolahoodii oo raadinaya waxay cabaan runtii biyahaas waxyaabo badanaa ka dhalanayo caafimaad daraa ka dhalanayso Eh, sida waxaa ka dhalanayo inay ka dhashaan eh, bilarsiyadii typhoidkii malariadii Eh, waxaa kaloo xiliyada inta badan dabeesha ee socoto eh, dhalan karo waxay la yidhahdo een, waxyaabahan comacoldhiga laisku yidhahdo ama hergebka Eh, ayadoo markaas dadku eh, inta badan ee ku faafo maadaama dadkii ay hal xero ay ku wada jiraan Een, inta badan hergebka waa la kala qaadaa eh, wuxuuna ku faafaa sida ugu dhaqsiyaha badan marka sababta keenayso in cunugan maxaa la dhihi jiray uu hergebkii qaado eh, oo usii gudbiyo cunug kalo maadaama dadka hal xinindaab ku wada jiraan cudurrada ugu badan oo dhalan kara waa hergabkii kaneecadii maxaa la dhihi jiray kaada dhiigtii xilliyada jiilaalka inta badan way bataan waa tahay markaan waxaan soo dhaweynayaa nicimo cabduqaadir oo ka mid ah gabdhaha waxbarta ee ku nool magaalada jowbahar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe nimco marka hore kusoo dhawow raadyaha isnaay marka xigta maxay tahay saameynta caafimaadka ay bulshada kala kulmaan xiliyada jiilaalka marka hore waan ku dhowahay waana salaamantihiin saameynta ay kala kulmaan waxaa kamid ah in oo shuwanbiyood oo dilaaco dadkeena soomaaliyeed kuma baraarugsano shuwanka in oo cudurada faafo oo kamid yahay oo lakala qaadayo waxaa waay cuduro badan oo dilaaca jiro communicable disease laysku dhahaa waxaa kaloo jirto jadeecadoo kale markay dilaacada ilmaha dhan way kuwada dhacdaa ilaa iyo shan sano marka waxa waaye waxaa daacuuna dilaaco daacuunkaasna waxaa sababto bacterial dhao fibrio colera waxaa jirto aa sababto marka waxyaalahaas ay dadka ay kala kulmaan shubankaas iyo waxaasna marka ay kala kulmaan inuu uu dhaco waa tahay markan waxaan soo dhaweynayaa titor shaafici titore marka hore kusoo dhawow raadiyo isnaay marka xigta saameyn intee la eg ayay bulshada kala kulmi karaan xiliyada jiilaalka ama qorxeedka waa ku dhawahay sida wacanaa barnaamijka ay igu casuuntay caafimaad ahaan markii loo fiiriyo horta xilliga kuleelka waa xilli iska dhib badan oo bulshada ay kala kulmi karta maxaa la yihahda dhibaatooyin caafimaad oo badan waxyaabaha ugu horeeya waxaa waaye xanuuno ka dhasho waxaa jiro maxaa la yihahda xilliyada kuleelka ah oo loo yaqaano heat related illness macnaha waxaana ka mid ah cuduradaas waxaa ka mid ah qofka inuu miyir beeloo kale ama qofka inuu maxaa layidhaha xaalado kale oo khatara inuu galoo kale inuu qofka maxaa layidhaha fuuq buxoo kale dhidid fara badan ka buxoo kale sidoo kale madax xanuunoo la kulmi karaa qofka daal fara badan waxyaabahaas oo kale kuwaas marka waxaa loo yaqaanaa xanuunada la xiriira maxaa layidhahda kuleelka jira macnaha aa keenaayo mararka qaar waxaa jira marka tusaale waxaa kaloo jiro maxaa layihahdaa inuu qofka daciiftinimo jirkiisa ay ku dhacdo oo kale maxaa la yihahdaa xanuunka oo kale madax xanuun iyo dhidid fara badan waxyaabahaas o dhan marka waxaa laisku yihahdaa xanuunada la xiriira kuleelka waa macnaha kuwa waxaa jira marka cudurro faafa oo qodobka labaad ah oo iyadana cudurrada faafa la yihahdo kuwaasoo marka inta badan laga dhaxla maxaa layihahda biyaha ay la xiriiraan macnaha inta badan so waxaa ugu horey marka ugu muhiimsan waxaa waaye inta badan ay ku dhacaan maxaa la yihahdaa ilmaha aadka u da-da yar maadaama difaaca jirkooda aada u hooseeyo aysan yacni kuleelkan maxaa la yihahda biyahaas oo kuleelka ah aysan la qabsan karin waxyaabaha ka dhalanaya marka waxaa ka mid marka ugu muhiimsan oo ilmaha majority lagu arka waxaa waaye shuwan biyoodka macnaha kaasaa marka wuxuu sababi waxaa sababi kara macnaha maxaa la yihahdaa cunto xumo oo cunto wasaqaysan oo kale ama biyo wasaqaysan oo kale waxyaabahaas aa keeni karo oo kale sidoo kale waxaa mostly soo hoosgalayo kale ama inta kale inta badan waxaa kaloo yimaado kale ama soomaalida u taqaanaa daacuunka oo kale oo ama loo yaqaano colera kaasna waxaa waa isna cudurada faafo ka mid yahay inta badanna wuxuu ku dhacaa majority dadka waaweyn waa ku dhici karaa oo wax dhici kara waaye laakiin inta badan waxaa waaye ilmuhu u badan yahay liajli macnaa difaaca jirkooda hooseeyo iyo waxyaabahaas aysan u qaadan karin aa ka dhalanaya macnaha sidoo kale waxaa dhici karo infection qof ku dhacayo kale neef mareenka oo kale sida maxaa la yihahda dangu fever wax loo yaqaano kale ama jikwanki koolka cudur loo yaqaano kale sida qofka neefta inay ku dhegto oo kale maadaama habo fiican uusan helaynin qabow uusan jirin soo kuleelkaasaa marka waxaa saameyn waxay saameyn ku yeelanaysaa maxaa la yihahdaa neef mareenka bronchioliska ama tubeskan hawada noo qaada jirka waxyaabahaas oo kale inuu qofka saameyn ku yeesho kale sidoo kale waxaa dhici kara in mararka qaar maxaa la yihahdaa bakteriyada iyo infectionada ku dhaca maqaarka oo kale iyagana saameyn ku yeelanayaan oo kale sidoo kale waxaa dhici karo sidoo kale waxaa dhici karo qofkan kuleel maadaama uu fara badan oo jiro oo kale maqaarkiisa inuu macnaa nabro ka soo baxo kale oo ama loo yaqaano rash loo yaqaano rashkaas oo nabraana waxaa keenaya kuleelka qofkan iyo waxyaabahaas u keenayo sidoo kale waxyaabaha dhici kara waxaa ka mid ah marka fungal yacni maxaa la yihahdaa fungal inuu qofka ka galo kaacagaha oo kale iyo meelahaas lugaha iyo inuu saameyn ku yeesho kale lugihi ka jeexjeexmaan oo kale waxyaabahaas way dhici karaa marka intaas marka waxaa ugu muhiimsan waxaa waaye yacni cudurrada xilliyada kuleelka yacni qofka ku dhici karo waaye majoritygan ay ugu badan yihiin shumbiyoodka iyo daacuunka ugu badan inta kale waxaa waaye wax qofka haddii oo nasto oo kale ama difaaca jirkiisa kore usoo qaado oo kale ama yacni haddii qabow uu mar kasta oo ku dadaalo oo kale haddii oo in wax kaga gudbi karo waaye soo marka waxay u baahan yihiin iyagana talooyin caafimaad in laga siiyo yacni xilliyadaas marka ay jiraan oo kale soo macnaha si loogu gudbo oo kale talooyin caafimaadka marka waxaa ugu muhiimsan qofka markay xilliyada kuleelka ay jiraan oo kale maadaama jirkaaga biyo badan ay ka baxayaan oo evaporation fiican sameynayo oo dhidid fara badan markuu baxayo dhididka macnaha asliyan waxaa waaye yacni jirka biyaha ku jiray aa kasoo baxayo soo marka muxuu qofka wuxuu u baahan yahay replacement in loo sameeyo replacement micnaheeda waxaa waaye qofkan wixii ka lumay in dib loogu soo celiyo waa soo maadaama haddii marka biyo fara badan jirkiisa ay ka baxaan micnaheeda maxaa waaye si inuu biyo fara badan inuu cabo waa si kuleelkii wixii ka baxo oo kale jirka loogu soo celiyo oo kale sidoo kale waxaa waa inuu iska ilaaliyo qoraxda tooska ah qorax toos oo kale haddii jirto oo kale qofku meelaha qoraxda ay ku badanta oo kale inuu qofka difaac ka yeesho oo kale ama koofiyaha difaac inuu gasho oo kale ama dhar waxaa la yidhahda jilcan oo kale inuu gasho waaye sida in qof haddii oo kuleel jiro oo kale inaad wax adag sii geshitid oo kale ma ahan ama direct sunlight waxaa jiro yacni ma- dhararka mamadowga oo kale qoraxda inay soo jiidan karaan oo kale oo dharkaas oo kale inaad iska daysid oo kale haddii aa meel ka shaqaynaysidna waxaa waaye biyo cabitaankaaga inaad badisid waaye sidoo kale nadaafadda inaad ilaalisid waaye nadaafad laga maarmaan waaye soo markastoo nadaafadda la ilaaliyo macnaha waxaa ka badbaadayaan ama ilmihii bay ka badbaadayaan inuu shuban biyoodka ku dhaco oo kale ama waxaa kaloo ka badbaadi karaa maxaa la yidhahdaa daacuunka iyo kale waxyaabahaas inay ka imaadaan sidoo kale inuu daawooyinka kaneecada isticmaalo muhiim waaye maadaama kaneeca ay jirto laga- si looga hortago maxaa la yidhahdaa een, da- ee, maxaa la yidhahdaa kaneecadii ama dhilmaadii ama duumadii si looga hortago sidoo kale inuu iska ilaaliyo ee, maxaa la yidhahdaa cuntooyinka qabeeska qoyska muddo dheer banaanka ku jira sidoo kale macnaha inuu macnaha qofka waqti badan yacni cuntooyinka markii la kariyo oo kale waxaa ugu fiican in xoogaa ki- markay ay yacni xoogaa yara qabowaan oo kale zaaid aysan u qabowin in la isticmaalo oo kale in macnaha cuntada meel aan la iska dhigin oo kale bacteria si looga fogaado oo kale yacni waxyaabahaas oo kale waxaa ka dhalan kara macnaha bacteria caloosha ku dhacda oo kale cunugii macnaha waxaa u fududaanaysa marka inuu shuban iyo waxyaabahaas ku dhacaan oo kale waxyaabahaas marka si waxyaabaha ka mid waa muhiim ah oo in looga hortago ee mudantaa waaye xilliyada kuleelka macnaka mala soo koobi karo intaan ku badan yihiin Eh, maxamed sidee looga hortegi karaa xanuunada ka dhasha xilliyada jiilaalka ama qoraxeedka waxaa looga hortagi karaa isleeyahay in la sameeyo awaarnaase ama wacyigelin la sameeyo ee bulshada loo sheego meeshaas ay iskugu imaanayaan ee riskiga ka dhalan karo tusaale ee dadkan waa dad een, soo qaxay oo abaar ay soo qaxisay ee, markay meelahaasoo kale yimaadaan waxaa roon in hay-aduhu iyo wasaaradaha laftigooda dowladda ka qayb qaadato dadkii dib u dejin loo sameeyo haddii water tracking waxa la dhahayo loo sameeyo biyo loo dhaamiyo dadkii meelihii ay deganaayeen biyaha wasaqda ay ka cabaayeen laga raro ee loo sheego waxaan ay isticmaalayaan inay ka dhalan karto cudurro badan ka dhal karaan ee biyaha laftigooda ay isticmaalayaan in loo sheego oo la wacyigeliyo ee taasaa looga hortagi karaa waxaa in la daaweeyo in laga hortago runtii in laga hortagaa fudud marka waxaan aniga dhihi lahay wacyigelin in loo sameeyo bulshada meelaha iskugu timid sida hadda waa dareemi kartaa i d b yada magaalada ku yaalo ee dadkii hore u deganaay maahana dad kaleentaa yimid ee waa dareemi kartaa marka meel ciidaba marka hore biilaan ka jirtay cunto la-aan ka jirtay hooylaan ka jirtay haddii ee maxaa lihi jiray dad kaloo soo barakacyaal ay yimaadaan culeyskeeda waa dareemi kartaa marka dadkaas in la wacyigeliyo oo ay marka horeba ay ogaadaan wixii ka dhalan kara meeshaas saas unbaa looga hortagi karaa because qofkan waa qof emergency ah nololaa soo racdaysay naftoo la cararayaa marka ma dareemi karo waxaan iyo cudurada ka dhalan karo marka waxaa roon in loo loo istaago oo loo wacyigeliyo insha allah waa tahay nicimo waxaad tilmaamtay xanuuno badan oo ka dhasha eh, xilliga jiilaalka ama qoraxda islamarkaana eh, bulshadu ay dhibaatooyin kala kulmaan marka sidee looga hortegi karaa xanuunada aad tilmaamtay maadaama aad ka mid tahay eh, dhallinyarada waxbaratay Een, waxaa loo hortagi karaa cuduradaas waxaa jira een, bahda caafimaadka oo kale in ay ay- ay wacyigelin badan ay sameeyaan Een, sida gaar ahaan een, dadka barto public healthiga public healthiga dadka barto een, badankood waa dad wacyigeliya oo faydhoorayaal ah Een, waxay ka hadlayaan cudurkan een, siduu kuumaayo waxa sababo qaabka looga hortago Een, adduunka waxaa ka jira hadda een, een, inta badan oo oo aa- saameynta caafimaadka wax xoog kule waxawaaye dadka barta public healthia sababtoo dadkaas waxay ka hortagayaan micnaha cudurka qofkan waxaa loo sharxaa qaabka uu kuumaanaya iyo qaabka loo hortagayo iyo waxa sababo iyo qaabka loo loo baaro waxaasoo dhanaa dadka bulshada la baraa marka ee wadamada hormaray waxay ay nagu fiican yihiin ee, dhankaas iyo public health dadka barto dadkaasaa badanaa shaqeeyaan waxaa arkaya waxaa arkaysaa een, dad lagu dhahayo weligiis qofkan ilkama xanuunin goos ma xanuunin weligiis ee, ee, ma- een, wax oo xanuun oo oo xanuunadaas ee, oo qabta ma jiraan sida ee, tifo oo kale xanuunleya mar horaa laga tagay ee, ee, oo wadamada hormaray oo kale waxaa ku badan kansarka iyo waxyaalahaas oo ku badan laakiin cudurada caadiga oo faafo kuma badno boqolkiiba halaa lagu arkaa waa tahay door aad ay umahadsan tahay waxaa eh, ka dhawaajisay in eh, xanuunada laba dhinac ay u baxaan Eh, markaan eegno dhinaca eh, xanuunada faafa sidee loo xakameyn karaa
waxaa lagu xakameyn karaa waxaan way faafaan markii la dhaho tusaale ahaan waa com- maxaa la yidhaha communicable disease aa loo yaqaanaa ama infectious disease waaye so waxaan haddee marba faafaayaan waxaa waaye asliyan marka ugu horeysa waxaa muhiim ah qofka nadaafadda inuu ku dadaalo waaye so nadaafadii qofka haddii uu horumariyo nadaafadiisa ee saxan tahay oo maxaa la yidhahdaa markastoo wax isticmaalo oo kale ah oo falgal sameeyo oo kale gacnihiisa inuu iska nadiifiyo oo kale markastoo macnaa biyaha oo cabayo oo kale inuu iska fiiriyo oo kale cunada oo cunayo oo kale inuu iska fiiriyo oo kale cuno fiican ma tahay cuno kuleel ma tahay soo shi- raashinka kuleel markuu yahay oo kale bakteeriyada ma ku noolaan karto way ka dhimanaysaa oo kale soo biyahan oo kale haddii ay macnaha meel iskaga jiraan oo kale biyo meel fadhiya haddii ay yihiin oo kale waa waxyaabaha laga qaado waa waxyaabaha faafo marka inuu qofka nadaafadda ku dadaalo wax kasta oo cunaayana inuu iska hubiyo waaye marka wax cuno ama warkoo suuli galo ama markoo wax kasta qabtane gacnihiisa inuu nadiifiyo waaye sida loogu badbaadi karana sidaas waaye maxamed door intee la-eg ayaad ka qaadan kartaan ee, yareynta ama xakameynta cudurrada ka dhasha xilliga jiilaalka ama qorxeedka Waa- aad waa mahadsan tahay waa su-aal muhiim ah waa runtii eh, anaga doorkeen waxa weeye kulley maadaama aana dhallinyaradii magaalada waxaan aan insha allahu sameynaynaa wax la yiraahdo eh, wacyigelin taas oo aan maasha allah aan rabno inaan aan aan u gudbino bulshada inteeda kale runtii eh, idaacadda sanaayo kale aad aan u ammaan ah xiliyadan emergencyga iyada lafteed way ka qayb qaadataa waxaa fiicnaan lahaa in dowladda laftigeed ay ka qayb qaadato ee bulshada kalenta ay u istaagto anaga runtii ka dhalinyaro ahaan waxaan samayn doonaa wax la yiraahdo ee wacyigelin taas oo aan maxaa la dhihi jiray wacyigelinayno dadkan ee isku raran ee soo wada qaxay runtii dadku baahayaa keentay rafaadaa haysto laftigood waa dareemi kartaa qof tuuladiisii ama deegaankiisii kasoo barakacay ee asigoo haddana aan waxba loo wadin micnaha waa waa dareemi kartaa laakiin waxaa kasii daran ee waxsiinta waxaa ka daran cudurka uu qofkaas qaadi karo arigii oo iyo kasta yaroo dadou la yimid waxaa laga yaabaa inuu ka baaba'ano marka wacyigelin un baan samaynaynaa Een, waa intaasaan karaankeena ka qaadanayna waa tahay niciimo ka dhalinyar ahaan maxay tahay doorka idinku aad ka qaadan kartaan yareynta ee, dhibaatooyinka caafimaad ee ay wajahayaan ee, bulshada ku nool deegaanada hoos yimaada magaalada jowbahar marka loo eego xilliga jiilaalka ama qorxeedka oo hadda aynu ku jirno ka dhalinyaro ahaan anaga doorka noo aadan waxay waxay tahay in aan ka qayb qaadano si free ah oo lacag la-aan aan ummadda oo ugu shaqayno annagoo iskaashanayno haddaan nahay bahda caafimaadka macal dhakhaatiirta oo iskala qaybino tuulooyinka tagno ee dadka isku xirno ee noola diyaariyo dadkii dad eh, waxaa jira tuulada horjooga u ah dadkaas dhaana dadka noo diyaariya een dadkii la hadalno u sheegno een cuduradaas iyo qaabkay ku faafaan iyo waxyaalaha sababo iyo qaabka looga hortaga aan u sheegno si marka dadka ay ugu baraarugaan sida ay hadda ay sameynaysa oo kale coronavirusku markuu dilaaciyey ee shirkadda hormuud ay sameynaysa oo kale saas oo kale annagoo badan waa sameyn karnaa haddaan nahay bahda caafimaadka maca lala ee, lala isla kaashano dadka isbitaalada ka shaqeeya wasaaradda caafimaadka kulli wacyigelin badan aan ka bixino dhankaas oo een, dadka la fadhiisano ee, wixii magaalada degan meel iskugu wacan iskugu keenno la hadalno ee, u sheegno cudurka iyo qaabka uu ku faafo iyo ee, wax looga hortago iyo ee, xilliga jiilaalka marka uu soo dhow yaho oo kalo diyaargarow badan sameyno ee, dadkii oo laga wacyigeliyo arrinta aan u sheegno marka dhankaas iyo cuduradaas iyo qaabka ku faafaan iyo qaabka looga hortago waa tahay ee, ka dhaqaatir ahaan maxay tahay doorka aad ka qaadan kartaan yareynta xanuunada ka dhasha xilliga jiilaalka ama qorxeedka Ee, takhaatiirtu macnaha waxay markasta ah, maadaama ah, bulshadii qayb ka nahay oo aan bulshadana matalayno een, caafimaadka bulshadana ah, u shaqaynayno waxaa waaye muhiimadda koow waxaa waaye inaan wacyigelin u sameyno maadaama bulshada aysan yacni khataraha ee ka dhalan kara aysan aad u fahansanayn soo marka wacyigelinta inaan badino waaye inaan u sheegno oo qof la arka macnaha oo meel kasta joogo kale oo caafimaadka wax ka fahansan dhakhtar keliya ma ahan waxaa jira oo health science oo kale filliyada caafimaadka kale soo hoosgalo kale iyagana way fahansan yihiin Ee, isbitaal waxaa aad u quseeya oo kale maxaa la yidhahdaa qolada barata maxaa la yidhahdaa caafimaadka bulshada ama faydhoorka qolada barata oo kale aad ay barnaamijkan eh, ugu salleeyihiin maadaama iyaga eh, taqasugooda uu noocaas yahay soo marka inay u sheegaan ama qoys waliba oo laga gaarsiin karo in laga gaarsiiyo inay ku dadaalaan nadaafadda iyo maxaa la yidhahdaa cunada wasaqitaanka inay ka ilaaliyaan biyaha ay isticmaalayaan oo kale inay iska hubiyaan kuloriin inay isticmaalaan xilliyada kuleelka ah waqtiyada kuleelka ah inaan biyo ba- oo kuleel aanan la cabin oo kale qabowga inaan aad loo badsanin oo kale si biyo oo maxaa la yidhahdaa diiran oo aan kuleelna ahayn qabowna ahayn oo normal ah inay qofka isticmaalaan oo kale cuntada la isticmaalayo oo kale maxaa la yidhaha qofka asoo waqti badan soo daalo oo kale inuusan horey cunno ka bilaaban oo kale maxaa la yidhaha nasiino fara badan oo sameeyo kadib biyo oo iska cabo biyo badan oo badsado cuntada aad oo iskaga yareeyo soo cuntada haddii oo badsado oo kale macnaha waxyaabo kale ka imaan karo soo marka waxaa fiican cunno yar inuu qaato biyihiisana oo badsado si jirkii waxay hore uga baxo kale ay dib ugu soo laabtaan guud ahaan barnaamijka dooda oo aad ka dhegeysaneyseen raadiyo haysnaa jawabaar shabeelaha dhexe soomaaliya waa nageenta intaa barnaamij ceynkana kulaan kulmi doono sidaa iyo ammaane allah
ayayno sinanine hayno kala sokeya